sidaad ogtahay goobta wax ka dhaceen waa waxay ka tirsan tahay galmudug waa gaarka degmada xara dheere meel u jirta magaalada xara dheere ilaa afartan kilomitr halkaasoo lagu duqeeyey koox argagixiso ah oo runtii halkaas isaga kala gooshaysay saldhig weyna ku lahayd marka halkaas ayaa duqeynta loogu geystay maleeshiyaad fara badanna halkaas waa looga laayay gaadiidna waa ku gubtay inta aan xogta hadda ka helaynana weli waxaa socdaa inay dhaawacyadii iyo meydadkii u qaadaan galhareeda ilaa shawle marka arrintaasi sidii loogu talagalayay u fushay xaaladuna waa sidii maaragtay loo qorsheeyo dhacda
maxaa laga warqabaa khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee halkaa ka dhashay marka laga reebo war-saxaafadeedka dowladda kasoo baxay ee ku aadan in soddon ka tirsan al-shabaab iyo gaadiidka halkaa lagu burburiyey xogtaan ka helayna dadka deegaanka oo runtii aan aada xiriir wanaagsan ula leenahay maadaama dhulka wax ka dhaceen uu yahay meel ay shabaabku haystaan waxay noo soo sheegayaan in dhaawac dhimashadu intaa ka badan tahay sodomeyada oo ilaa afartan gaarayso dhaawacna ay jiraan aada u badan waxaana rajeyneynaa in xogta kaba dambaysta ah haddii ilaa yaraado lasoo wariyo maadaama ay halkaas ku howlan yihiin ciidamada kala duwan iyo sardoonku marka gadaalaan idinkala soo socodsiin doonaa laakiin hadda xogta hordhaca ah ee aan helaynaa waxay sheegaysaa ilaa afartan inay ku dhowaanayaan halkaas rajab xoogan ka soo gaaray maalmihii ugu dambeeyana halkaas loogu geysanayo duqeymo kala duwan oo runtii laga gaaray gulo waaweyn waxaa jira isku dayo badan oo maleeshiyada al-shabaab ay ku doonayaan inay dib ugula wareegaan degmada xaradheere wasiir maxay tahay sababta xaradheere shabaab ay muhiimka ugu tahay oo ay mar walba u doonayaan inay dib ugula wareegaan
dabcan nimankan khawaariijta ah waxay marar badan u barteen inay meelaha lagala wareego dib u weeraraan si ay ugala wareegaan ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka taasoo ay marar badan oo hore ay ku guuleysteen laakiin waayihii dambe ama sanadkii ugu dambeeyaba ciidamadu meesha ay qabsadaan waxaad mooday inay aada ugu fara adeegayeen sababta ugu weyna waxay tahay dadkii deegaanka u dhashay oo ka soo jeeday meelaha ay joogaan ayaa inta badan inay ku soo aruuraan degmada xarag dere halkaas oo ay ku biireen ama soo garab istaageen ciidamada dowladda hadda waxaa fulinaya inta badan dagaalada ugu badan halkaa ka dhacaya ama difaaca hore ku jiraayna waa ciidamadii deegaanka marka xilligii hore waxay uga duwan tahay in dadkii deegaanka ku noolaa dhalinyaradii looga faa'iideeyey dagaalkan lagula jiro khawaarista ayna fahmeen dagaalkooda sidaana ay xaladheere hadda ku noqotay meel runtii gacan adag ku jirta
maxay tahay marka muhiimada gaarka ah ay u leedahay al-shabaab oo ay u doonayaan inay dib ugula wareegaan xardheere sidan hore kugu soo sheeg sheegaba waxay ahayd caadadooda ayay ahayd inay magaalooyinka lagala wareego dib xooga u saaran ay la wareegaan siay dhulbalaarsigoodii iyo khiyaanadoodii ay maaragtay dadkaas ugu sii dul hayaan marka waxay ahayd caado wakti dheer soo jirtay oo ay samayn jireen laakiin waayihii dambe lala fahmay oo ciidamada dowladda kala duwan iyo dadka deegaankuba ay ku talagaleen meelaha ay maaragtay lagala wareego in la xijiyo marka xaradheerna si gaara waxay u tahay magaalo runti weyn oo magac leh oo ay maaragtay xilligay deganaayeen ku haysteen waxyaalo badan oo maanta ay dur dur ku jir ka yihiin oo saad ogtahay xeebaa ku dhow waxbay kala soo degi jireen marka muhiimad gaaray u tahay waxaana isleenahay ilaa laga dhamaystiro inay iskudaygaas weli doonaan ugu dambeyntii howlgalladii galmudug ka socday aad bay u hakadeen maxay tahay sababta hakisay marka ay noqoto deegaano fara badan oo ay dagaalo ka socdeen qaybo kamid a gobolka mudug iyo gobolka galgaduudba si aad ogtahay dagaalka waxaa horguud ka ah dowladda federaalka oo iyadu mas-uuliyadda koowaad iskale annagu waxaan ka hadli karnaa stateka statekuna waa ku dhamaystiran yahay ciidamadiisi iyo madaxdiisiiba way joogaan furmahay joogaan adigana waad ka warhaysaa marka maalmihii dambena waxaa jiray in isbedel ciidamada lagu sameeyo maadaama dagaal badan ay halkaas ku jireen ciidamo kale la keeno la diyaargaroobo la dhiirigeliyo ciidamada la dalacsiiyo marka howlo diyaargarow ah oo runtii kama dambaysa ayaa socda waxaana isleenahay in uu noqon doono diyaargarowga ugu dambeeyey biinillah kariim aad baad umaadsantaa saacadka wasiir